iminka waxaa inoogu xigaya ninka la idhaha maxamed cabdilaahi kooreye food are you here
bismillahi raxmaani raxiim waxaan aada iyo aada u jeclaa mar haddii loo yeedhay brofesoro iyo doctoro in aan aniga la ii yeedhin waayo adigu brofesorna ma ihi doctorna ma ihi laakiin wuxuu yidhi nin soomaaliya waxaa la yidhi gabayga waa la liiftaa iyo marka lagu yidhaahdo gabay baad gabaydaa markaa wuxuu yidhi anigu gabayga ma aliifeen marka la yidhaahdo gabay yaan gabiyaa hadda gabay baa la yidhi oo wuxuu yidhi haddii laga kor dhaco naagahoo kaydku ka ilaabo kuurkuursi baa ka aday iyo kuraambayn muxuu ku daray keliyahayga keliyahayga waa kaga baxa karin ciriiryoole markaa intaa markaa aan ka gudbo waan idin salaamayaa dhammaantiin dadka sharafta leh ee soomaaliyeed ee ka yimid soomaaliya goboladeeda oo dhan markaas saa idiin diiriyey waxaan soo xusuustay nineteen seventy fourkii iyo seventy sixkii iyo seventy eightkii markii soomaalidu isugu jeclayd baan soo xusuustay aada iyo aad bay farxad weyn inoo inoogu tahay maanta intaynu halkan dhammaanteen isugu nimid inagoo hal ujeeddo ka wada hadlayna waxay tahay farxad weyn oo aada iyo aada iyo aada loogu farxo taa marka aan ka gudbo marka aan u gudbo macnaha bointiga meesha aynu isugu nimid oo ah jaamacad la dhisayo waxa weeye soomaaliya waad og tihiin dhib badan baa ka dhacad oo labaatan sannadood baynu bilaad dowlad ahayn dowlad la-aanta jirtana kolley anigu sidaa aan u arko waxa ka qayb qaata ee dhibku la dhammaan waaye ee intaa la socdaa waxa weeye carruurtii dhalatay dagaalku markii uu bilaabmay baan waxbarasho haysan waxa keliya ay haystaan waxa weeye inay dagaalamaan oo qori qaataan oo ay nin u shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan sidaa darteed marka maanta waxaa farxad labaad ah inaga oo carruurteennii macnaha aayahoodii ka talinayna oo halkan isugu nimi inaynu jaamacad maanta halkan aynu carruurteenni ay wax ku barato si dhibka ay ka shaqeeyaan ee loo diray ee ay ku nool yihiin ee qoriga ahi uu u dhammaado aynu u soo afjarno aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waxaanan idinka codsanayaa dhammaanteen inaynu ka qayb qaadanno oo aynu walaalaha jaamacadda yidhi maanta nala dhisa aynu waa sooriya sooriyaa la yahdaado marka oo dee idinku soo marsiya waxa weeye waa laysa sooriyeeyaa jaamacaduhuna sidii de nimankii iga horreeyey ay sheegeen taasoo keliya noqon maayaane meel kasta waa in jaamacad laga dhisaa jaamacad kasta oo sidan oo kale loo soo abaabulo oo inta laga soo shaqeeya lainoola yimaadana sidaa walaalaheenna aynu uga caawinayno aynu uga wada caawinayno haddii lahaynmo sidii sheikhu sheegay waxa weeye waa sadaqatuljaariya marka labaad sadaqatuljaariyada ka soko waxa weeye dhibkii soomaaliyeed baa ku yaraanayo wiilashii qoryaha qaadanayay baa waxbarasho aadaya markaa taas waa taa ta saddexaadee aan u gudbayaa waxa weeye qolada jaamacadda aynu ka caawinayna aynu u dhisayno waxaanu ka codsanaynaa iyaguna jaamacaddu inay noqoto jaamacad soomaaliyeed oo anigay kula hadlayaa aan buuhoodna uga soo diro wiilal oo aan hada jaamacadda geda ku taala waa inaad aadaano aad wax ka dhigataan haddii ilaa ilmo insha allah biidnillahi alkariim oo si nabadgelyaha ay uga qalanjibiyaan si nabadgelyahana ay ku dhammeeyaan haddii ilaa idmo anigu kolley waxaan ku hadlayaa dadku de kolley xerye xeryey ka kala yimaadeene afka niman la yaaba kaab darayfaris baan ku hadlayaa oo niman badan aan u jeedaa meesha jooga markaa waxa weeye aniga iyo intiina kale ee meesha joogtaba waxa inugu ballana maashaydkaa inaynu qaadno oo saddex boqol iyo konton kaabdarayfar baa jooge inteenaasoo keliya macnaha dalkii oo dhanba xorayn karna oo wax badan qaban karna markaa waxa weeye aniga iyo idinkuba lacagtana waa bixinaynaa intayna maqanee aan maanta halka nasiibka u helin qurux meeshan quruxda badan inay yimaadaan na waxa weeye maashaydkaynu gaadhsiinayna haddii lahaydmo waana ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu